asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa subax wanaagsan saaxiibal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan yeelanaya iyo ajendaha kulankaas ula shaaciyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada kula kulmeen ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya shirka golaha watashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo maanta la filayo in lasoo in laga soo saaro warmurtiya dhamaystiran madaxweynaha maamulka somalilan iyo wafdu hogaaminayo oo safar ugu amalbaxaya gobolka sanaag ciidanka xooga dalka howlgallo qorshaysan ka fuliya deegaana hoosta gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan mukhtaar saajid oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee lasoo doortay koonfur galbeed oo deegaanka jaziira ka dhagax dhigay dhismaha iskuul laga hirgelinayo deegaankaas wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn daharaado lagaga soo horjeedo hubka shacabka haysto ee maraykanka ka socda iyo madaxweynaha yukrain oo sheegay in ciidamadiisu ay dib u qabsadeen goobo ciidamada ruushka gacanta ay ku hayeen
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay labayo tobanka bisha ah lixaad laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa iyo markaasi waa golaha shacabka ee aqalka sare ayaa maanta axada kulan wadajir ah ku yeelan doona xarunta villa hargeysa iyo magaalada muqdisho oo ku dhex taala xarunta madaxtooyada ajendaha kulanka xildhibaanada labada aqal ayaa waxa uu yahay baa liyihi aqrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda federaalka sanadka laba kun labaiyo labaatan sida lagu shaaciyay qoraal xalay kasoo baxay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare waxaa markaasi xalay loo diray fariimo wargelin ah oo lagu ogeysiiyey kulanka wadajirka ah ee maanta baarlamaanka islamarkaana laga dalbaday kulankaas inay kasoo qeybgalaan mudanayaasha si arrintaas ama ajendaha loosoo gudbiyey ay ugu doodaan gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaana kulanka golaha shacabka shir gudoominaya waxaana kulankaas oo jirka ah uu saacadaha soo socda uu ka furmaya xarunta villa hargeysa oo ku dhex taala xarunta madaxtooyada dalka baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale maanta guddiga gurmudka abaaraha dalka ku wareejin doona lacagihii baarlamaanka horey ay u ballanqaaday ee qeybta ka ahaa lacagihii lagasoo kasoo xarooday musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kuwaas oo inta badan markaas dhiibay lacagihii markaas loogu talagelay in ay isu diiwaangeliyaan si markaas ay kaga qayb qaataan tartanka loogu jiray madaxtinimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qaabilay wafdu hogaaminayo erigay gaarka ee madaxweynaha markaas aan raade madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada villa soomaaliya kulan kula qaatay ganacsatada ka socda dalka kenya kuwaas oo uu kala hadlay arrimo kala duwan waxaana ganacsatadan ay qeyb ka hayeen wafdigii markaas ka qeyb galay caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qabiistii lasoo dhaafay lagu qabtay tenada afisonia muqdisho madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan kula qaatay villa soomaaliya ganacsatada soomaaliyed dalka kenya wuxuuna kala hadlay kaalintooda ku aadan gurmudka abaaraha dalka madaxweynaha ayaana ganacsatada soomaaliyeed dalka kenya ugu baaqay inay doorkooda ay ka qaataan xoojinta maalgashiga dalka iyo hirgelinta barnaamijka shaqa abuur qaran ee madaxweynuhu dhowaan markaas uu ku dhawaaqay isagoona ugu mahad celiyay dadaalada ah ay ku bixinayaan adkeynta dowladnimada ganacsadan oo magaalada muqdisho u yimid ka qaybgalka caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ugu hambaliyey xilka loo doortay wuxuuna markaas waxay ugu hambaliyeen xilka loo doortay waxayna u ballanqaadeen in ay kaalin weyn ay ka qaadan doonaan ama kaalin wanaagsan ay ka qaadan doonaan gurmudka abaaraha dalka maadaama si weyn soomaaliya qeybo ka mid ah ugu dhuftay abaaraha ayna dad soomaaliyeed ay u daran yihiin waana madaxweynaha magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha biniaadanimada si markaas uu xaaladaha u indhindheeyo islamarkaana wax badan ugu qabto caalamkan ay u arkaan si dadka soomaaliyeed ay abaaruhu ay saameeyeen ee gargaar markaas deg deg ah lala soo gaaro shirka golaha watashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalka madaxdooda iyo maamul goboleedyada oo markii ugu horreysay shalay lagu qabtay xarunta muqdisho waa xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa maanta la filayaa in laga soo saaro warmurtiya dhameystiran shirka golaha waatashii qaran ee ka qaybgaleen madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa iyo markaas wasaaraha xilgaarsiinta ayaa waxaa looga hadlayay xaaladaha guud ee dalka iskaashiga madaxda dowlad goboleeda iyo dowladda federaalka oo qorshayaasha hoosmintoola dowladda ee ay ugu horeyso xoojinta wada shaqeynta heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dib u heshiisiinta madaxda iyo dowlad goboleed ayaana shirkan ku faaqidi doona baa liyihi adkeenta amniga dalka dhisda garsoorka sal adag leh xalulidda arrimaha abaaraha iyo diyaarinta hanaanka doorashooyinka dalka shirkan ayaa maanta la filayaa oo shalay markiisa ugu warmafurmay maanta in lasoo gebagabeeyo war murti dhamaystirna ay kasoo saareen dhinacyadu ay heshiis ay ku wada yihiin markan xildhibaan mukhtaar saajid oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doortay koonfur galbeed ayaa deegaanka jasiira ka dhex dhigay dhismaha iskuul laga hirgelinayo deegaankaas warbixin arrintaas ku saabsan marian ladeno xuseen ayaa inoogu diyaarisay
xildhibaan dhismaha iskuulka hoose dhexe ee bayaan iskuulkan ayaa hadda ah qolol jingada iyadoona ay dhib weyn ku qabaan ardada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonka deegaanka jasiira ahna nabadoonka waqfay dhulkan laga dhisayo iskuulka cilmi cali yuusufa iyo sidoo kale maamulaha iskuulka bayaan maxamed jimca latiifow iyagoona soo dhaweeyay xildhibaanka sheegayna inuu yahay xildhibaankii ugu horreeyay ee waxqabad ugu yimaada dadkiisa waxaa sharaf noo ah maanta inay soo booqdaan madaxdeen oo nugu horreeya xildhibaanka ay nagala qayb qaataan dhagaxdhiga iskuulkan deegaanka jasiira gaar ahaan abay dhaxan waan sharafay noo tahay xildhibaan waxaan leenahay kusoo dhawaaw deegaankaagii deegaankaagaa amaaday safarkii oo kugu horreeyi waayo waxaan rajahaynaa dhagaxdhiga dhammaystirka inaan kasii dambay doono xerika jariga insha allah hadduu ilayraa nagala soo qayb qaadataan kusoo dhawaaw deegaankaaga xildhibaan mukhtaar aa asigana maanta lagu soo dhaweynaya deegaankiisa jasiira maadaama sida loo doortay oosan imaanin deegaanka waxaa kalaa maanta si dheer dhagaxdhig in la dhagax dhiga iskuulkan marka xildhibaanka iyo waxaan ka codsanaynaa sida iskuulkan ay ku taagi lahaayeen ayagana barnaamijkaas buu ku saabsan yahay waxaan kale aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulkii u soo dhabar adeegay iskuulkan waxaa laga keenay meel fog waxaa laga soo bilaabay meel cad mara la dhigi mara la fisaa laga soo bilaabay maanta wuxuu marayaa heer ay soo booqato madax marka maadaama xildhibaanka oo xildhibaan hadda oo sanadka ugu horey uu yahay xildhibaanadii horena ayna soo booqan weligood aysan noo imaanin horta aad iyo aad ugu mahad celinaya xildhibaanka booqashada iyo aqbalaaddii oona aqbalay dhanka kale waxaa iyagana goobta ka hadlay guddoomiyaha maamulka iyo maaliyadda ee deegaanka jasiira xuseen jilacow iyo axmed abuukar islow oo ah wakiil ka socday wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabnaa xildhibaane dadkaanu waa dad iska danyar ah sidaad u jeedo deegaankaanna waa deegaan magaalo xeebeed ah u baahan in muxuu ahayta waxbarashadiisa xoogga la saaro u baahan in la maalgashado u baahan in horumarkiisa runtii ma lahan m c h sida uu sheegay ustaadka ma lahan goobo kaloo caafimaad muxuu ahayta waxbarashadiisa aada ayay u liidataa waa iskoolkii ugu horreeyo hadda aan ardaydiisu maanta aan ku faanayno waxaan rabnaa ilaa inaan jaamacad halkaan ka hergeli doono xildhibaane waxaan kaa rabnaa aan kaa codsanaynaa inaan deegaankan aad ku soo noqnoqoto oosan noqonin safarkaagii kii ugu dambeeyay oosan noqonin aad ku soo noqnoqoto oo shaqo runtii waa dadaaleysaa xildhibaankii ugu horreeyey ee federaal ah ee yimaada ayaad noogu horeysa waa ku abshiraysaynaa xildhibaane
waxaan anagoo ah wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed soomaaliya anigoo ku hadlaha codka guddoomiyaha waxbarashada gobolka iyo kan degmada iyo anigoo ah wakiilka waxbarashada deegaanka ceelasha waxaana halkan aan kaaga bogaadinayaa howsha aawadiid inay tahay howl qaran annagana aan kugu garab istaagi doonno horena aan kugu ballan qaadnay waxaan diyaar u nahay baahda waxbarasho ahaan inaan garabkaaga taagnaano mar walba hiil iyo howl ugu dambeyntii waxaa hadalka soo xiray xildhibaan mukhtaar saajid xildhibaanka ayaana si weyn uga hadlay arrinta deegaanka isagoona sheegay in deegaanka jasiira uu yahay deegaan facweyn islamarkaana dadka deegaanka uu baahiyahooda gaarsiin doono meelo fogfog waxna laga qaban doono isagoona fariin u diray madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen
deegaankan waa deegaan aad iyo aad muhiim u ah oo taariikhi ah oo istraatiiji ah een, runtii waana deegaan aad mooddo in la iloobay oo ay ahayd mar hore in ee, uu ho- hormaro ee horumarkiisa laga shaqeeyo waad garan kartaan masaafada oo u jiro ee, gobolka banaadir ama muqdisho ee, iyo sida uu uu eg yahay isma lah marka runtii deegaankan qiimaha badan halkan waa meeshii lagu duubay ugaas warsama een, oo isla guriga nabadoonka ee, hadda nala jooga een, muxuu ahaa aabihiisu asagana nabadoon ahaa ilaa iyo maanta in deegaanka uusaan ahaado runtii waa waa waana damqanaysaa Een, dabcan deegaankan anigu wax kale uma imaanin waa horta deegaankii aan matalayay waxa ugu yar ee aad dadka u qaba kartana waa inaad u muujisaa waxay dareemayaan in aad la dareento Een, horumarkiisana waa horumarkayga waxaan runtii jeclaystay maanta inaan halkaan imaado oo aan dhagax dhigno iskuulkan dabcan qofkii iskuul furana
codkaas wuxuu u dambeeyey warbixintii waryahaya margan ladane xuseen weli warkaas waxayaa degeysanaysaan markaana haddii aan eegno ciidamada danab ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan ururka afraad ee guutada lix iyo toban- lix iyo tobanaad ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaanada lagu magacaabo baaley oo qiyaastii lix kilomitir deegaanka caliyo barow ee gobolka shabeellaha hoose marka uu jira ujeedka howlgalka ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid qorsheysan oo ka dhan ah al-shabaab oo mararka qaarkood deegaanadaasi oo ku sugnaa ama lagu arkayay saraakiisha sida hadalku u dhigeen howlgalka waxaa la sheegay in lagu qabtay sarkaalka tirsan al-shabaab inkastoo dhankooda al-shabaab aysan ka hadlin sarkaalkaas ama sheegashada ciidanka saraakiisha xoogga dalka ee ah in markaa sarkaalka tirsan al-shabaab ay howlgal ay ku qabteen wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn mareykanka waxaa ka socda mudaharaado waaweyn oo looga soo horjeedo shacabka hubka haysta oo dhibaatooyin kala duwan ah, qudhooda isku geysanaya oo markaas eh, mararka qaarkan mararka qaarkoodna markaa dhexdooda dilal qorsheysan iyo mid markaa la xiriira heebsooc ay isu geystaan taas ayaana markaa dhalisay in ay dhigaan dibadbaxyada ah ay markaa arrimahaas ay ku dalbanayaan in ay hubka ay dhigaan oo maamulka ama madaxda dalka mareykanka ugu sareysay madaxweynaha ayna markaas ay ka codsanayaan in lagu taageero hubka dhigista shaqsiyaadka markaas wada qoryaha ama markaasi hubka noocyada kala duwan kumanaan qof oo markaasi ku baaqaya in arrintaas ay xakameeyaan ayaana isu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi mareykanka Eh, dibadbaxayaasha ayaa sheegay in la in la joogo waqtigii la isugu tegi lahaa ama la isku la tusi lahaa siyaasiyiinta in dadka mareykanka ay dalbanayaan oo ay mudan yihiin in ay ku noolaadaan nolol xor ah oo ka ah rabshadaha iyo dhibaatooyinka hubka la xiriira dibadbaxyadan ayaana ka dhacay inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi mareykanka magaalooyinka ay dibadbaxyaashu ka dhaceen waxaa kamid ah washington new york los angeles iyo magaalada chicago lagu magacaabo waxaa dadka dibadbaxayaasha dhigaya kamid ah dad ay heladooda ku dhinteen toogashooyinkii horey ugu dhacay dalka mareykanka warkii subaxnimona waana intaa qaartan dhegeysta aad kala socoteen raadiaha dalsane magaalada muqdisho ciduu sheegan waxay dib u heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel